waxay ogaataan soomaaliya inay inaga ina sugiso haddaanu innagu aanaynu wax noqono iyaga hagaajin iyaguna hagaagi maayaan runtiisa waxayna caqliga managala tagteen hadduu caqligu qaybsamana isna dama kacayo caqligiina waynu midhaynaa reer waqooyiga ahaa ee wanaagsanaa ee islaamnimada iyo soomaalnimada ku dhehneed waynu dib u soo culinaa soomaali waa isku mid meel joogtaba hase haatee waxa weeye waxa ka noqon karta kale dawlado kaloo wanaagsan ay noqon karaan wax ku jiraa ma jiro qabiil waxba laguma noqdo wax walna qaran baa lagu noqdaa wadanba waddanku ka dawladu wanaagsan yahay ayuu ka hormaraa waxay ahayd maanta soomaaliya dhulkii markaan hayn lixdankii dadka u tacliinta badnaa baan ahayn maantana haddaynu eegno waa layna dhaafay waa arkeen kelinkii shanaad halku marayo ilaahay khayrka weeye nf d waad aragteen jabuuti waa aragteen inaga calanka u horqaadina u liidata taasna inama qabato ilaahay waxaan subxaana wa tacaala inuu ilaahay qalbigeena isku wanaajiyo inuu ilaahay midnimadeena adkeeyo markaasuu khayrku inoo iman doona marka isjeclaano walagaan isjeclaana lehna subxaana wa tacaala waxaad tihiin dad mid walaala isku tihiin markaan ku kulannay absada ee ay sheekaysteen maxamed kaahin iyo wasiirku iyo qoradii khaatimo ka socotay waxaan idda annagama noobaydu baahneen inay idinku wixiiba dhammaysanta ahayn faamili bay isku noqdeen faamili bay dadkeenu weeye dad iswada yaqaano isdhalay baynu nahay abtirsimadu ma baabado laakiin danta intii isku daba israaca anu ninka sacad yuunis halkaa joogo waxa iga xiga ninka reer isaaq een awaare wada degnaa iga xiga marka waxa weeye lafa lafta ku dhow baa lagu kabaa isu dad baynu nahay carruurteena iyo mustaqbalka inaan ka shaqayno weliba annaga xil weyn baana saara annaga caliyo aakhira waa lanala xisaabtamaya waryaa talin jiray baa la odhanaya marka dadku baabeen waryaa talin jiray marku dadku khayrka heleen ilaahay kuwa khayrka horseeda naga yeelo subxaana wa tacaala ilaahay khayrka inaga yeelo